kolley maanta wacdi ama aqoon aynu isu kordhinayno laakiin waxaan isku dayaya deriskan inuu ku saabsanaado dadka wax yaqaana say dadka wax ugu sheegi lahaayeen ama sidii aada u taxdiirin lahayd deris ama aada u jeedin kari lahayd si kale marka aan tilmaamo waxaan u malaynaya ragga halka fadhiya intooda ugu badan imaan afar shan lix toddoba kitaab soo marsan inuu yaryahay haddana waa la aamunsanyah un waxaa la leeya ramadaantii sheekh maynoo imanaya waanan garan lahay sheekha kale weli la sugayo marka xaggee wax iska qaban layiin ba isweydiinta leh la dhig la dhig la dhig oo soomaaliya lagu soo dhigay oo halkan lagu dhigay oo t v laga dhegeysay oo wuxuu ku wada duubay maxaa la yidhaahdaa internetka kutubtii way ku jirtaa waa kan sidee wax yihiin markaasi ama maxaa wax loo jeedin kari waaye marka waxaan isku dayayaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan laba masalo qura tilmaamo masala waa xasuusin aan idin xasuusinayo manaahijtii iskuullada iyo jaamacaadka waxaa ku dhigan jirteen ee ahaa how to prepare lecture ama tasiska sidii jaamacaadka ardayga lo odhan jiray u qor ama xataa wadanadan ardayga secondary ku jira sida la yidhaho project usoo qor kaasun baynu tijaabinayna aynu ku tijaabinayna markaasi alkitaabu wasunna yani kaa awalba inta badan ragga schooling systemka u yaqaanay waxay ahayd kaa haddaa barateen oo waxoogaa kutubana laydiin akriyay inaa hore u dheeraysaan waayo xertu waxa qudha dhib haysatee waxay ahayd kaas baanay aqoonin marka intii sheekhu mariyey iyo kitaabkii uu akriyey iyo sidii uu laqabeeyey inuu qaybo ama se uu fahmo oo isna sideedii ugu celiyo mooyaane initiative kale ma haynin qaab kale wax usoo bandhiga ma jirin asbaabo kalena iyagoo laga yaaba inay sii raaciyeen oo ama kutubta la haysto ama bugaagta taale ama waxa uu qofkani maraajicdu helaya inta leekeed ay dhammaanteed yarayd guud ahaan haddaan dib ugu noqdo masaladaasi waxaynu ogsoonnay oo waga ward ardada wada ahaydeen la odhan jiray inaad wax qortaa ama subject aada diyaarisaa afar shay bay u baahan tahay bay odhan jireen koow waxay u baahan tahay baa la yidhahdaa inaad tobic hesho waana masaa-isha ardadaba ugu adag baa la yidhaahdaa tobicgan aad wax ka qorayso sidaad u xadidi lahayd ee u fahmi lahayd oo maskaxdaada ugu ballaadhan lahaa waa shay runtii aan fududayn waxay idhahdaan qoladan waxay egeegeysaana waa getting bedis ay bay idhahdaan shimbirtii duulaysay intay wax ka arkaysay waa inaad eegeegataa bay idhahdaan wixii idan waxa laga yaaba ninka marka la yidhaahdo masaajidkaad wax ka dhigaysa ama soo diyaargarow daris baad dhigaysaay inuu is yidhahda war talo xagaad ka bilaabi doontaa maxaad maanta akridaa hadduu maanta deri soo helo inuu beriba soo waayo cinwaan labaado sheego shan tobiga markaad hayso waxaa labaadee la baadi doonaa waxay idhaahdaan waa locate relevant information tobiga aada dooratay informationkii ku saabsiisnaayee isaga ku xidhnaa inaad locate garayn karto meeshii aad ka heli lahayd meesha aad ka helaysaa ama wax print oo la daabacay ha noqdo bugaag iyo kutub ha noqdo ama electronic ha noqdo waxaan iminka cajaladahan iyo c d yadan iyo waxaan yarara tirada badan le ku jira ama through internet databases ba ha noqdo ood serging engineska aad ku raadinayso meeshaad doonaysa aad ka raadisida inaad locate garayn karto cinwaankan aad rabto inaad akrido meeshii aad ugu laaban lahayd ama maraajicdii aad ugu noqon kari lahayd inaad iyana garanayso waxay dhahdeen waa surveying the territory carabigaa ka jilecsan be ya shayga koowaad waxa weeyaan inaad cinwaan hesho cinwaanu dars inaad marka koowaad heli karto shayga labaadna waxa weeyaan inaad heli karto maraajicdii ama meeshii aada ugu noqon lahayd ee aad ka baadi lahayd deriska kan mawduucan aad rabto inaad jeediso inaad sawiri karto waxay culammadu odhan jireen madanu lbax yacni baxdigan aad raadinayso meelaha u ah loo filayo inay wax kaa aada wax ka heli karto inaad samayn karto qeybtiisa saddexaad waxay dhahdaan waa analyzing the issue ama taxliil wixii aada soo ururisay inaad xallili karto oo aada abwaab iyo canaawiin iyo qaab aada su dhinac dhigi karto ka afraad waxay idhaahdaan argumentkaagu ama doodaada inaad organize garayn karto ama waxa aad rabto inaad siyaaq u samayn karto inaad tixi karto oo meeshaad ka bilaabayso qaabkaad u wadayso xaggaad ku dhammaynayso inaad tixidaasi samaynayso afartaa shay haddaad ku guulaysato bay yidhaahdaan cinwaan kasta ama deris kastoo afartaa shay aad marka hore ku guulaysato waa deris aad dhammaystirayso marka koowaad aad tobiga ka fekerayso tobig inaad hesho waxaa la socda qaabka tobigaasi u taxliilin doonto ama u broses garayn karto inaad in badan ka fogasho matalan masjidu tawfiiq baa lagu yihi wax ka soo qor saajkaanu joognaa la yidhi wax ka soo qor waxay dhahdaan ma waxaad u qoraysaa as a report mise waxaad u qoraysaa as an issue analyse mise waxaad u qoraysaa as an advocacy saddexda shay waxay ku kala tilmaamaan ma waxaad qoraysaa report ku saabsiisan ee masaajidkan iyo taariikhdiis iyo ribotka cid gaaraa la siiya ama dad gaar masalan cid aan garanayn baa timi ama hay-ad carbeed baynu wax weydiinaynaa ama dawlad carbeed baynu wax ka rabnaa ama dawladaabayna tidhi waxa uu masaajidku iyo ka warrama waxaynu ribot baynu qoraynaa ku saabsan masaajidkeena magaciisa taariikhdiisa dadka ka mimbarka ah waxa uu qabto shaqooyinku qabto inta saacadada u furanya waa just report reportkaasi wuxuu ku saabsan yahay inta ugu badan la to inform inaad cid war gaadhsiin karto aada u gudbin karto hadduu aanu kaa ahayn wuxuu kaloo noqon karaa bay dhaheen issue analyse macnaheedu waxa weeyaan inaad evaluation ku samaynayso masjidu tawfiiq baynu leenahay muxuu wanaag leeyey muxuu xuma leeyey maxaa nuqsaan ku jira waynu evaluate garaynayna waynu taqyiiminaynaa taqyiim baynu ku samaynaynaa maxay masaajidkii marka waxaynu qoraynaa maxaasintiisa waxay waxaasuu leeyey waxay waxaasuu qabtaa waxay waxaasuu qabtaa waxay waxa deetana waxaynu kaloo qoraynaa masaawidiisa iyo ceebihiisa waxaasu ku liita waxaasu ku liita waxaasu ku liita waxaasu ku liita sababa sababaynayna inuu waxaan ku liito waxa keenay waxay waxa haddii la rabo markaan wax laga qabto waa inta haya taa wax laga qabtaa inuu waxaan kale ku liito waxa keenay waxay waxa haddii la rabto waa in waxaa laga qabtaa idan waa taqyiim waa shaygii aad qiimaynayso midna ka saddexaad waxay dhahdaa waa nooc min ah inaad isdifaacayso una aada doodayso oo ah waxaa masalan masaajiddaa la maago dawladda iyo jaraa-idka iyo waxa kan baa idin maagay report baad masaajid ka qoraysaa lakin waxaad u qoraysaa qaab argument ah inaad difaacdo mid waliba waxa ay keensanaysaa qaabka aad wax u qorayso ama aad wax u diyaarinaysa ama wax u jeedinaysaa waa fikradda koowaad aad marka hore ka haysato tobigan aad rabto inaad wax ka qorto waxaad uga jeedo mar kale markaan soo dhaafno kaa waxaynu u baahan nahay cinwaanka haddaad hesho inaad heli karto maadadii cinwaankan ku saabsisnayd meesha aada ugu noqonaysay oo ama buga ka noqoto ama waxay doonto ha noqoto waxaa laga yaabaa madanu lxadiid ama madanu lbaxthi waxay dhahdaan wax fudud maaha inaad suurayn kartaa in badanna waxay u baahan tahay inaad waxaan experience u leedahay masalan qaad baa laydhi wax ka soo qora qaad ayaa lagu yihi wax ka soo qor waxaad fekerto waxaad tihi o kitaab talow laba saddex kitaab baad soo hesho qaad wax ka tilmaamaya laakiin waxay isweydiin la qaad xagee baa wax lagaga qoraa waxaad ka fekeraysaa ko narcoticska iyo cidda wax ka qortay ama united nation ha noqdo ama dawlada ha noqdo ama waxaas ha noqdo hay-aadkooda narcotiga iyo meelaha narcotiga waxa lagu qorayo waa waa madaan aada u fekeri karta inaad ka baadi doonto qaabka waxaad raadin kartaa qoladan pharmacologiga iyo daawooyinka iyo dhirta wax lagu daaweeyo iyo dhirta sunta ah iyo dhirta aan sunta ahayn iyo waxaa ka warama waa madaan kale oo aad cilmigaasi ka dhex baadi doonayso oo aad ka raadin karto waxaad ka raadin kartaa intaad fekerto culjaredka ummadaha marka laga warramayo waxaa laga yaaba east africa oo dhan culjarekeeda iyo dhaqankeeda haddii yaman laga warramo inaan qaad ka baxaynin marka ha cid kastoo dhaqanka yamaneed iyo taariikhdeeda iyo wax ka warrantay waxaad ka garanaysaa qaad inuu meelun kaga jiro aanu ka baxsanayn waa madaan kale aad ka soo heli karto waxaa laga yaabaa inaad ka heli karto madaan ku saabsan dhaqaale iyo wax la nooca waayo wadanuu u yahay wax soo saarka ugu tirada badan leh uu ka soo saaro idan waxaa meeshaad ugu noqonayso marjicu waa meel runtii u baahan inaad maskaxdaadu ballaadhan tahay oo aad si ballaadhan aad wax u egi karto si aad u garan karto informationkaasi meesha aad ka raadinaysaa meesha ay tahay waxaa kaloo intaa yaro khusaysa waa general theorieskii baan wali tilmaamaya intaynaan tegin kitaabka iyo sunnaha waxaa intaa raacda waxay idhaahdaan assignmentkaasi aad wax ka qorayso inaad uga fakerto isaga kow audiencekiisa dadka ku dhegaysanaya hadhow wax aada u sheegayso iyo danta laga leeyay saddexdan shay waxay xukumaan waxa aad jeedinaysa ama waxa aad qoraysaa siduu yahay matalan barboska danta laga leeyahay qoraalkan dantaad ka leedahay ma waxa weeyaan ma inaad tala bixin bixisaaba ah dantaad ka leedahay ma inaad information bixisaaba ah dantaad ka leedahay ma inaad wax taqiimiso evaluation samaysaaba ah dantaad ka leedahay ma wixii laga sheego inaad samarise garayso oo samary kooban ka dhiibtaaba barbowskaagu inuu cad yahay maxaa deriskan u jeedinaysaa muxuu yahay hadafka aad ka leedahay inaad deriskan jeediso ka labaad audienskaagu haddaad dad academica jaamacadda haddaad lecture ka jeedinayso iyo islaamaheennan malcamadaha inoo dhigta iyo meelaha kan haddaad la hadlayso iyo caruurta yaryar ee malcaamadda qur-aanka dhigatay iyo haddaad la hadlayso isku audience ma tihid isku dad ma haysatid isku dad ma haysatid markaan leeyahy waxa weeyaan qofku waxa uu jeedinayo wuxuu ku xisaabtamaa qofkan uu wax u jeedinayo kuniskaabka ama aqoonta uu leeya wax ku dul binaysanaya aqoontiisa adoo ictimaadayaad waxaad rabtay dul saaraysa laakiin orianiskaagu markaa dad academic oo xadkaa gaadhsiisan hadday yihiin aqoontay sidaan meel bay kuu joogtaa marka halkaasaad kaga dul binaynaysa haddaad caruur yaryar yihiin aqoontoodu meel bay kuugu xadaysantahay halkaasaad ku dul binaysanaysaa waxaa la mid a had iyo goor eh, diinta iyo meelahan waxaa la sheegaa dad isku jiraba waa nidaamkan nimanka siyaasiyiintiisa ay u hadlaan oo kale siyaasiyiinta waxoodu lagama hadlo waxa deeply scientificala wax walba waa la dul maraa waa la soo wadaa waa iska deris caama markuu yahy waayo dadkan aad rabto inaad wax ka dhaadhicisaa waxay isugu jiraan mid wax garanaya oo meel fog wax ka eegaya mid aanay uba bilownayn ee hadda soo galay khudbad jimci markaad jeedinayso jamacadda muslim oo dhan baa ku hor fadhiya idan kun iskaabka dadka aad ka rajaynayso inay sidaan waa inay dad muslimiin oo soo salaad tagay yihiin dad muslimiin oo soo salaad tagay inay yihiin idan way ka gedisantahy haddaad lecture jaamacadeed jeedinayso ama lecture school aad jeedinayso way ka gedisantahy saa daraaddeed qofka iyo aqoonta uu leeyahy iyo weliba bay yidhaahdaan darfiga aad wax jeedinayso yacni darfigu matalan waxaan ka warramayaa muslimiinta iyo sida loo cadaadiyo waa kan laakiin hadduu ku beegmo deriskaygaasi wakti aa xalay soo daawateen abu qurayb iyo wixii ka dhacay oo dabeetana saakaan tidhaahdo muxaadaro jeedi ku saabsan waxaan ogay maskaxdiinu inay meelii taagan tahay sida loo cadaadiyo suuraddaasoo dhan waa haysataan markaa suwar kale kuwaa la noocun inaad in dhinac dhiga mooyaane in muslim la cadaadiyo in la cadaan ka wada hadli mayno waayo xaaladda markaa la joogo laakiin deriskaan waktigaa jeediyo wakti aan abu quraybka iyo waxaasi jirin haddaan jeediyo waxa laga yabaa inaan dadkuba si fiican u fahmeyn waayo waxaa kala gedisan wixii aan ku dulbineeyey mar walba iyo aqoontii ay haysteen iyo informationka ay haysateen baa kala gedisan intaa waxa dheer oo ugu dambeeya styleka ama tuunka aad wax u jeedinayso oo inuu shay iska informala yahay oo aan waxba loo raacin wixii maskaxdaada kusoo dhacun aad iska sheeg sheegaysaa inuu qaab scholara yahay oo hadduu scholar noqdo yani eray bixina inaad samayso luqada waxay ku tay sharaxdo terminologyga waxay ku tay sharaxdo maraajicdaad oo dhan wax kastoo soo qaadatay marjiciisa inaad ku qorto yani qaab scholara inaad wax u qorayso inuu dramatization iskaba yahay oo laga yaabo qaab aad caruur yaryar wax isaga dhigayso oo dhanna aqoon baad rabtaa inaad ka siiso dhanna inay madadaashaan oo aanay kugu caajisin oo ay qosqosla'aan baad rabtaa wuu ka gedisay nooc min dramo oo kalebaa laga yaabaa inaad warkaagao dhan u wado aqoon waad u kordhinaysaa waxaad kaloo rabtaa inaanay caajisin ay meesha iska joogaan laakiin haddaad muxaadaro qiyaama ka waramaysa ku lagaama rabo dee inaad dadka qosqoslisay ila qiyaamo iyo dhimasho iyo baad ka waramaysaa naar iyo maaha meel uu yaallo dramatizing meel ay taallo maaha idan waxay ku xidhan tahay sida waxa aad u jeedinayso waxaan isku dayayaa markaa general nolosha aan tiltilmaamnay oo ah inihii iskuullada iyo jaamacaadka iyo meelahaasi lagu dhigan jiray bal inaynu isku dayno inaynu ku dabiqi karno deris diin iyo marka aad rabto inaad jeediso waxa aan nadka ka soo saaray mid noocaas oo kale ku saabsan oo doctor cali baadaxdaax uu qoray oo u bixiya asiraaj almuniir fi fani taxdiir wuxuu u qaybiyey daraskiisa saddexdii qaybood kow ikhtiyaari lmawduuc oo aad tobagiinad hesho laba icdaad maadat اlmawduuc oo ah inaad locate garayn karto maadadu meesha ay ku jirtay salitan oo labadii kaleo israaciya analysinkii iyo saad isugu xidhxidhi lahayd waxaaga organisinkii oo uu bixiyey markaa alrabط bayna hadihi اlmawduucaat mawaadiicda ama aqoomaha aad soo ururisiye cilmigaasi sidii aad u taxi lahayd aad meel isugu wada geyn lahayd wuxuu leeyahay doctoorku mawduuc in la doortaa buu yihi waa waxyaabaha ugu adag weliba buu yidhi ninka wax dhiga ee weliba laga yaabo buu yihi usbuuc kasta ama maalin kasta inuu wax dhigayo matalan haddaad khatiib jimco oo qura tahay buu leeyahy waxaa ku sugaya sanad kasta konton iyo laba khudbadood inaad jeediso jumce marka laga yimaado khudubka ciidaha iyo munaasabaadka kale iyo waxaasoo dhan marka laga yimaado waxaa ku sugaya inaad jeediso maxay konton iyo laba mawduuc konton iyo laba mawduuc inaad diyaariso oo haddana hadday mukarar noqdaan waxaa laga yaaba dadku inuu xiqo beriga dambe la yidhaha bisha waa imisa wata waa muxaadaradii nooca ahayd maanta ta ku beegane haddii uu dee qofkuna masaajidka u ka yahay qof joogto ah waa sababta laga yaabo kutubtii iyo ardayda casayd ee wadaadadeenu akriyi jireen markuu kugu dul akriyo kugu dul akriyo waad kasii garanaysaa beritana deeta ku beegan waayo munaasabadatay ama bishaytay ama waxa markaa sii fahamto waxaad garanaysaa berina deriska la akrinaya noocuyi idan tikraarkaasi tirada badan le qofka wuu dhibaa marka waxaad laga yaabaa inaad u baahan tahay mi-aad min almawaadiic inaad hesho aada diyaarin karto oo kuu diyaarsan hadduu qofku mawduuca helo waxa kale aad bay u fudud yihin laakiin mawduuc ku munaasiba inaad hesho walidalik buu sheekha maqaalkan qoraya wuxuu leeyahay waxaan xasuustaa buu yihi ninka khatiibka ahi hadday khamiista ka soo gaadho buu yidhi isagoo weli aan garanaynin jimcaha beri wuxuu ka hadli doono habeenkaa ma gam-a buu yidhi aad bu isu rogrogaa waayo wuxuu garan laayahay buu leeyahay siduu uxadidi lahaa wixii uu beri jeedin lahaa waxay tahay waxaan leenahay mawaadicda xadidideeda amhiluu bixiyey amhiladiisaa raacaya markaa wuxuu ihi kow majaalka qur-aanka ku saabsan maadaama ay diintahay waxaynu ka hadlaynaa qur-aanku waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii waana kitaabu hidaaya waa kitaabkii loogu talagalay basharka oo dhan in lagu hanuuniyo saa daraaddeed waxaa dhici karta inuu qofku muxaadaraadkiisa ama deriskiisa si uu ku koobsado aaya waaxida min kitaab illah aw nisfi aaya laakiin aayaddaa nuskeedaasi uu jawaanib badan ka eego iyo dhinacyo badan masalan waxaad soo qaadatay aayad barhkeed in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilaahay qowm ma bedelo ilaa yaa ay bedelaan maxay waxa naftooda ku jira mooyaane idan waxa nafta ku jiriyo bedelideeda haddaad tidhaahda ka waran waxaa laga yaabaa inay wakti badan iyo mawaadiic badan iyo wakti badan qaadan karto laakiin cinwaanku waa nisfu aaya aayado dhanna maaha cinwaanka waxaa laga yaabaa inuu yahay maxay nisfu aaya waxaa la mida qur-aanka aayaad badan oo noocaasi baad helaysaa oo dariska aad jeedinayso mawduucu noqon kara oo haddii aayaddaasi un iyo shuraaxdeeda iyo mufasiriinta waxay ka qoreen aada u fiirsato iyo axaadiista ku soo aroortay iyo warka ka warramaya haddaad ku fiirsato laga yaabo inuu deris iyo laba iyo saddexba kugu filaan karo waxaa lamid ah aayaad kale masala wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah yowma alqiyaama haddaad tirada ka waran waxaa lamida watuubuu ila allahi jamiica ayuha almuminuun iyo aayaadka lamida buu leeyahy waxaa kaloo lamida masalan waa tobic kiskii baan rabaa saa tobic u xadidi lahayd inaynu tilmaamno wuxuu yihi sheekhu waxaa lamida inaad qaadato aayaad laakiin ah aayaad waxyaabo badan tiriya oo laga yaabo haddaad aayaad ka mida qaadatid inaad jimco kasta ama oo deris kasta xabadi kugu filaan karto masalan waxaad qaadatay aayaadka ugu dambeeya suuratu furqaane maxay cibaad raxmaanka ka waramaya wa cibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala ardi hawna wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama haddaad aayaadkaa akhrido waa wasfi ilaahay uu sifaynayaa addoomaha alle kuwa ay yihiin laakiin wasfi kastooo lagu sifeeyey wuxuu noqon karaa deris sidiisa u mustaqila waa wasfi masalan waxaa laga warramaya bulshada iyo siday ula dhaqmaan waxaa laga warramaya habeenkii iyo siday alla ula xidhiidhaan waxaa laga waramaya waxbixintooda iyo infaaqooda iyo sadaqadooda iyo noocay tahay waxaa laga waramaya tawxiidkooda iyo alla siday u rumaysan yihin waxaa laga waramaya inaanay zinaysan waxaa laga waramaya inaanay wax hadin waaa yani haddaad mawduuc kasta gaarkiisa u qaada wuxuu noqon karaa maxay mawaadiic aada u tiro badan buu noqon karaa waxaa lamid a مثلا آيات الوصايا في sورة الأنعام toban waصية ayaa ku jira oo intuu ilaahay soo taxaa laleeyahy ذaلiكum وaصاكم به ilahay baa tan idin kula dardaarmaya markaasa haddana ilahay ayaad kala qoray markaasa laleeyahy ذaلiكum وaصاكم ilahay baa idinkula dardaarmaya waxay yidhahdaan mufasiriintu آيات الوصايا way ku jiraan أنعاam waxay kaloo ku jiraan maxay isra haddaad aayaadkaasi qaadato ama أنعاam ama isra aad qaadatid waa mawaadiic maxay aad ka warami karto wakti aada u tiro badan leh waa idan ru'uus alaqlaam ama meelihii muhimka ahaa ee aad taaban lahayd ee deriskaaga aad ku salayn lahayd buu noqonaya waxaa lamid ah masalan haddaad qur-aanka dib ugu noqoto qisas alqur'aan qisas alqur'aan oo qaab tiro badan la u yimaada imaa inaad ambiye ka waramayso oo nebi walba maalin aad ka qaadan karto oo waliba laga yaabo nebi walba shan lix deris inaad ka qaadato masalan nebi ibraahim iyo aabbanimada ilmo uu dhalay si uu koriyey cidlo uu kaga tegey meel uu dhigay waxa aabba iyo ibraahim isla mareen waxaa laga yaabaa inaad qaadan karto ibraahim iyo tawxiidkiisi iyo siduu qoomkii ula dhaqmay iyo wuxuu ka yeelay waxaa laga yaabaa inaad qaadan karto ibraahim iyo waktiguu wax raadinayay waxaa laga yaabaa inaad qaadan karto ibraahim iyo aayaatu sifaat iyo kayfiyaadka wuxuu ka arkaya rabbi arinii andur ilayk rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta waxaa laga yaabaa inaad qaadan karto yani nebi ibraahim intaasoo qiso a ibraahim iyo aabihiisa ula dhaqmay azar iyo wadahadalkii dhex maray iyo wuxuu kula hadlay iyo idan qisaska ambiyadoo dhami waxay noqon karaan duruus waxaa kaloo kuu noqon karo ru'uus ilaqlaam aad qaadato qisaska umamka adigoon xagga nebiga ka eegayna ummadda ka eegaya reer banu israail masalan iyo waxyaabahay soo mareen ama qisaska kale qur-aankuu ka waramaya mawaaqif go-an labadii ilmo aadam oo kale ama reer banu israiil markii la yidhi ardi lmuqadasa gala oo kale iyo wixii lamid a waxaa lamid a inaad qaadato masalan qur-aanka iyo dumarka wuxuu ka sheegay waxaa laga yaabaa mawduuci lmara markaad qaadato waxaa laga yaba inaad tidhaahdo camalka shaqada camal ilmara ayaan ka waramaya camal ilmara haddaad eegto qur-aanku uu ka waramaya waxaa laga yaaba inaad hesho hooyo ilmo korinaysa iyo ilmaha korintiisa iyo waxaasoo qur-aanka meelo badan kaga jirta waxaa laga yaaba inaad hesho inan wax basaasaysa oo qur-aanka ku jirta nebi muuse walaashii maxay hooyadii ku tidhi qusi naor soo agaag baa la yidhi dee inan baa basaasnimo loo diray dabeetana fabasurat can junub iyadoo soo daydaysa waxaa laga yaabaa inaad aragto gabadh shaqaynaysa labadii hablood ee shucayb dhale ee qur-aanku sheegayay maxaa la sheegayey xoolahooda inay waraabsanayeen caynkan iyo qaabka ragga ula dhaqmayeen iyo iyagoo xoogsanaya haddana idan waxaan uga jeedaa mawduuca haddaad si ballaadhan u egto waxaad heli kartaa mar-o iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay waxaa laga yaabaa qur-aanka in aad u fiirfiirsanin laakiin in soddon dumara ka badan buu qur-aanku ka warramaya soddon dumara qiso kasta maalin gaaraad ka warrami kartaa iyo waxa ay wa cagaa ku wadato qisadaasi markaad eegto mar gaaru ka warramaya waxaa laga yaabaa inaad ka warranto masaailka waxaan u tilmaamaya yani waa inaan tilmaamo sidaad cinwaan u heli lahayd haddaad markaa qur-aanka dib uga noqoto saad cinwaan ugala soo bixi lahayd baynu tilmaamayna waxaa lamida majaalaad aada u tiro badan oo qur-aan ka mid a iyaga meel kalean ku tilmaami doona waxaa yimi xadiidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka nebiga axaadiis baad helaysaa ballaadhan gaar ahaan axaadiista arbaciinka haddaad u fiirsato waa axaadiis aada u haniya waa axaadiis mid waliba muxaadaro iyo laba iyo saddexba uu noqon karo masalan xadiidka ibnu cabaas ee mashhuurka haddaad qaadato ixfad illaha yaxfadka waa xadiis aad ka dhigi karto saddex afar muxaadaro kale nooca ka jeedin karto amase xadiidka koowaad ama labaad xadiidka koowaad ee inama alacmaalu biniyaad ka warramaya niyaadka iyo sida ay islaamku uga warramaan niya walqasd waa masale iska tira ballaadhan oo xadiis iyo lababaa xamili karta masalan xadiiskii ka warramaya arkaanuliimaanka iyo arkaanulixsaanka iyo maxay iyo arkaanulislaamku waa mawaadiic lamida waxaa lamid a xadiiskii sheegaya itaqi laha xayuma kunt mucaad binu jabal iyo dardaara ku siiyey waxaa lamida kuwa axaadiista masalan wax tirisa ee nebigu tilmaamay masalan sabca yudilihum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dila toddoba ayuu nebigu sheegay maalinta qiyaamaha carshuraxmaan harsada toddobada mid kasta maalin gaaraad ka warrami karta shaab ilaahay caabuday nin gabadha zinaysata gabadh iyo nin xaaladii dhex martay imaam caadila yani cinwaan kasta wuxuu noqon karaa mid aad maxay aada mar gaara ka waranto waxaa lamid a axaadiis sheegaysay shan inaad shan ka horeysiiso waxaa lamid a axaadiista qisaskee nebiga ka soo arooray saddexdii godku galay amase waxaa lamid a saddexdii kale indhoolihii iyo abraskii iyo kuwaasi oo kale axaadiista caynkaasee wax ticdaadka samayso oo dhami iyana waa majaal waasica waxay u yihi inuu qofku u qaadan karo topic inuu ka dhigto majaalka saddexaad laba majaal baan tilmaamay soo maaha qur-aanka iyo saad mawaadiic uga samaysan lahayd axaadiis iyo saad mawaadiic uga samaysan lahayd axaadiistaasi markaa haddaad saxeixeynko qura lu-lu almarjaan haddaad qura qaadato saxeynka iska daa iyagoo dhan mutafaqa saxeixeyn haddaad qaadato waxaad heli kartaa maalin kastaba hal xadiis oo qura ood lacturkaago dhan ku koobto laakiin xadiidku markaad waxa kala gediso khudbadaada markaad xadiid kusoo koobayso iyo markaad xadiis istidlaalayso xadiis qura markaad kusoo koobayso waxaa laga yaaba inaad ka waranto xadiidkan sababu nusuulkiisii wadcigan uu nebigu ku sugnaa sababtuu xadiidkan u yidhi wixii uu tacliiqinayey ama wixii uu ka waramayey xadiidkan raawiga warinaya iyo qisadu waxay xidhiidh la leeyihiin waxaa laga yaaba inaad ka waranto tarjamada saxaabiga xadiiska warinaya waxaa laga yaaba inaad ka waranto sixadiisa iyo ninka soo saaray iyo wuxuu ka waramayo waxaa laga yaaba taxliilka alfaada xadiiska inaad ka waranto yani hal xadiis waad ka dhigi kartaa oo mawduuc qura tilmaamaya majaalka saddexaad masalan haddaanu soo gudbo qur-aan iyo xadiis markaan ka nimaadno waxaad qaadan kartaa majaalka shaksiyat alislaamiya shaksiyaadka islaamiga masalan inaad musalsal isna ka samayso masalan nebi maxamed inaad ka waranto salawaat ullahi wasalaamu caleyh nebiga iyo deeqdiisii nebiga iyo dagaalyahannimadiisii nebiga iyo haweenkii iyo guurkiisii nebiga salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo waxbixintiisii nebiga iyo cibaadadiisii nebiga iyo soonkiisii nebiga iyo ixtiraamkiisa nebiga iyo ummadda xaqa u ku leeyay nebiga iyo yani nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxaad ka jeedin kartaa cashraat almuxaadaraat waxaa lamida mawaaqifu صaxaaba inaad tilmaamayso abibakr iyo mawaaqiftii u istaagay rajulnimadiisii mawqifu ridda iyo halkuu iska taagay cumar iyo cadaaladiisii ama maamulkiisii cali iyo geesinimadiisii cali iyo qaadinimadiisii muscab iyo dacwadiisii yani waxaa laga yaaba saxaabada nebiga haddaad sidaa u egto saxaabi waliba waxbuu ku caanbaxay waxbuu ku caanbaxay saxaabaad arkaysa uu nebigu ku tilmaamay inay mustajaabu dacwa yiin bara ibnu malik iyo dagaaladii uu galay iyo ducadiisii iyo wuxuu ku ducayn jiray iyo meeshuu taagnaa waxaa lamida taabiciintii iyo rijaalkii waaweynaaye taarikhda islaamiga ah oo dhan kasoo bilow markaa min rasuuli ilahi moxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaa yowmina hada wixii culamo muslimiin ee mawaaqif la yaqaano istaagay alciz ibnu cabdisalaam iyo maxay iibintuu boqorkii muslimiinta iibiyey yani waa mawqif cajiiba alciz ibnu cabdisalaam iyo madaalimta halkuu iska taagay imaamu nawowi iyo madaalimta halkuu iska taagay imaamu ibnu taymiya iyo masalatu sifaat halkuu iska taagay iyo wixii loo imaamu axmed ibnu xambal iyo yowm lmixna halkuu iska taagay yani haddaad taarikh ilislaami baadho caynu jaaluud iyo raggii dhiga khaalid ibnu waliid iyo dagaaladii uu galay ama mawaaqiftuu istaagay haddaad isku daydo inaad wareegto fi dakhili shaksiyaat alislaamiya iyadana waxay noqon kartaa mawaadiic tiro badan oo qofku darsi karo waxna ka jeedin karo ka afraad ee weli majaaladaasaan tilmaamaya munaasabaadka ah waxaa lamid ah almunaasabaat ataarikhiya munaasabaadka taariikhiga ah iyo duruusta laga faa'iidaysto masalan ghazawaadkii nebiga iyo waktiyadii ay dhaceen ghazwatu beder inaad ka waranto ramadaan toddobiyo tobankeeda meelahaas oo kale dhacday ama fatxu maka oo ramadaan bilowgeedii dhacday ama alisra walmicraaj iyo waktiguu dhacay ama yani qisaska taariikhdii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi iyo ghazawaadkiisi iyo waktiyaday dhaceen waa munaasabaad taariikhiya oo soo noqnoqdo u baahan in laga waramo waxaa tan la halmaala ninku markuu khatiib yahay dadka muslimiinta inta badan wuxuu xasuusiyaa munaasabaadka islaamiga ah ay ka mid tahay matalan xajka ay ka mid tahay matalan ramadaanta ay ka mid tahay matalan ashharulxurumka ay ka mid tahay yani munaasabaad baa jira soo noqnoqda ay ka mid tahay taariikh alhijriya markay dhammaato ama bilaabmayso ama wixii la mid a munaasabaad baa jira markaas iyagu si daa'ima usoo noqnoqda ay ka mid tahay ciidaha iyaguna dhammaantood waxay noqon karaan mawaadicuu qofka muslimka ka warramo waxaa lamida buu sheekhani leeyahy almunaasabaat almaxaliya buu yidhi munaasabaadkan maxalligaa wuxuu uga jeedaa haddiiba ay jirto buu leeyahy mujtamaca aada la nooshay wakti uu wax gaara ahmiyadda siinayo inaad waxaa ka warantid islaamku wuxuu ka qabo masalan waddankaynu joogna waxaa laga yaaba usbuuci lmukhaadaraat inay soo dhejiyaan dabeetana reklaamayaal iyo takhdiir iyo mukhaadaraad iyo waxay ka waramaan maxaa diidaya buu leey adiguna inaad mawduuc islaamka iyo mowqifku mukhadarka ka taagan iyo cilaajkiisa si uu keenay iyo waxaasi inaad ka warrami karto waxaa lamida masalan yani munaasabaadkaasi soo noqnoqdee umamku ay samaystaan iyaga laftooda waa wax noqon kara buu leeyahay in uu qofku ka waramo si uu loo dareensiiyo mujtamaca noloshooda iyo islaamku say isugu xidhan yihiin waxaa lamida alaxdaath alcaalamiya dhacdooyinka waaweyn ee dunida iskadinaya marka ay dhacaan dadka muslimiinta waa inay mowqif iska taagaan ama meel ka ahaadaan ama qaab u suureeyaan ama shareecadu waxay ka qabtaa ay tilmaamaan axdaasta dhacdooyinka waaweyn ee gaar ahaan caalamulislaami raad ku leh ama ha ka waramo markaa mowqifa alwalaa walbara yani shareecadu waxayna bartay wax loo hiiliyo iyo wax laga hiiliyo laga beri noqdo waxaa laga yaaba dhacdooyin waaweyne inay dhacdo aad u aragto dulmi masalan ciraaq iyo duulimaadkeedu qofka muslimka inuu muujiyo inay tahay dulmi cad oo aan geedna loogu gaban oo ay kuwa xooga badan la isku dayaan dacfaa ilcaalam inay dulminayaan waxaa lamida ayi dhacdo weyn oo dhacdooyinka waaweyn ee taariikhiga ee dunida ka dhace iska bedela waa majaal kale oo iyana laga warrami karo majaalaadka aan odhan karna mawaadic baa laga abuuri karaa waxaa ka mid ah majaal alanzima alislaamiya nidaamka islaamiga ah nidaamka islaamiga maxaan uga jeedaa masalan inaan dadka u sharaxna annidaam asiyaasi fi lislaam shareecada iyo ama madax la dooranay ha noqoto ama maamul ha noqoto nidaam alqada fi lislaam shareecada iyo waxay ka waramayso qaabka wax loo xukumo ama maxkamadu u dhacaan ama ijraa'aadkeedu u socdo masalan inaad ka waramayso islaamka iyo annidaam alijtimaaci bulshada iyo wada noolaanshiyaheeda iyo jaarka iyo xuquuqda isku leeyahay suldaanka iyo racyadu waxay xuquuq isku leeyihiin mujtamaca iyo social lifekooda su isugu xidhmaya inuu qof ka waramo waxaa lamida inaad ka warami karto masalan nidaam alusra fi lislaam shareecada islaamiga iyo guriga siday u dhisto aabaha waxaa laga rabo hooyada waxaa laga rabo ilmaha waxaa laga rabo guriga iyo shuruudu ku dhisnaanayo talaaqa nikaaxa waxaas o dhan waa nidaam alusra fi shariica alislaamiya idan alanzima alislaamiya baynu leenahay ama qadaa sheeg ama siyaasad sheeg ama usro sheeg ama ijtimaac sheeg ama iqtisaad sheeg ama waa wax tilmaamaya masalan nidaam aliqtisaadi fi lislaam ayaad ka warrami kartaa waxaan mawduuciyo laba iyo saddex toon ahayn ama beeca ama waxaa la xalaaleeyey waxaa la xaaraantinimeeyey waxaa la ogolya in laga baacmishtareeyo waxaan la ogolayn in laga baacmishtareeyo usuusha beecu uu leeyahay ribada iyo say mamnuuca u tay islaamka iyo dhaqaalaha siduu u qiimeeyo islaamka iyo dhaxalka islaamka iyo dadka suu dhaqaalaha ugu qaybiyo yacni tawsiica tarwada iyo siday u dhacdo waxoo dhami waxay noqon karaan mawaadiic aynu odhan karno waa fi majaali alandima alislaamiya waxaynu odhan karnaa mawaadiic inaad u goosato alakhlaaq alislaami masalan mawaadiic ku saabsiisan akhlaaqda qofka muslimka ah alsidqu alkadbu alamaana alkhiyaana yani waxa alaaliya wixii haddaad kutub alakhlaaq alislaamiya dib ugu noqoto waxaad helaysaa ru-uus tiro badan oo ka warramaysa maxay akhlaaqda iyo dhaqanka muslimka waxaa lamid ah almawduucaat aliimaaniya in laga waramo arkaanu liimaan iyo wixii la halmaale ku xidhan oo dhan alimaanu billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasuulihi iyo wixii la halmaalo oo dhan in laga waramo mawduuc alcaqiida o dhan dheh intiisa looga waramo waxaa lamid ah almawaadiic alfiqhiya oo mujtamacu uu u baahan yahay marar badan weyse iyo salaad ha noqoto soon iyo axkaamteed ha noqoto soon iyo waxay ku burta iyo waxay ku asaxda ha noqoto xaj iyo wuxuu ku buriyo wuxuu yani axkaamta fiqiga ee islaamiga ee bulshada ay u baahan tahay weliba gaar ahaan waktiyada munaasabaadka masalan ramadaan baa soo gelaysa waxaa macruufa dadku inuu iska ilaabay ama hilmaamay ramadaantii iyo waxay ku asaxaysa iyo waxay ku buraysa iyo waxa mufatiraadka ramadaanta iyo alla kacabsiga iyo siay isugu xidhan yihiin ramadaanta iyo fawaaida laga helayo yani qofka muslimkii dadka uu ku baraarujiyo waxaa lamid ah almawduucaat alfikriya almanhajiya mawduucaadka fikriga ee caamkaa ee masalan islaamka iyo diimaa kale waxay ku kala gedisan yihiin risaalada islaamka iyo naxariis siday u tahay risaalada islaamka iyo wasatiya say mid dhexdhexa u tahay risaalada islaamka iyo say cadaalad ugu salaysan tahay risaalada islaamka iyo say raxmo iyo naxariis basharka ugu tahay yacni mawaadicda fikriga ee caamka ee ku saabsan maxay manaahijta fikriga ee guud ee islaamiga ku saabsan waxaa lamid a majaalka labiyo tobnaad aan tilmaamayno almawduucaat atarbawiya wadacwiya adacwa alislaamiya oo mawaadicda ku saabsan suluuga iyo saa wax looga bedelayo dhaqanka iyo saa wax looga bedelayo alamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar ama addacwa ila allah ama atarbiya ama funuun tarbiya almukhtalifa iyo saa wax loo tarbiyeeyo iyo wixii la halmaala waxa aan soo sheegnay masalan waa laba iyo toban majaal buu sheekhu tilmaamay laakiin majaal kasta in toban iyo labaatan mawduuc ka badan ayaa hoos geli karaa taa macnaheed waxaa tidhahda haddaad tidhahda laba iyo tobankaas min labaatan qura haddaad hoosgeliso bale min toban mawduuca qura haddaad hoosgeliso waa maxay waa boqol iyo labaatan mawduuc idan waa laba sanadood khudbadoodii ama laba sanadood wixii aad jeedin lahayd ayaad mar qura qori kartaa kaasi waa qaabkii aada u heli lahayd ama cumuuman aada u baadi dooni lahayd inaad mawduuc hesho aada tarkiisiso markaad mawduuc qaadato mawduuc markaad qaadato sidee baad u helaysaa adiladiisii iyo wixii uu kaaga baahnaa maadada mawduuca saaad u soo helaysa maadaama waxaynu ka warramaynaa ay shareeco tahay maadada rasmiga uu u baahan yahay koo waa qur'aan laba waa xadiis saddex waa salaf ilumma ummadii hore a tagtay saxaabadii iyo taabiciintii iyo ku dar fuqahadeenii waaweyneyd mawaqiftoodii ama aaraadoodii fiqiga ahayd haddii wax dheeraada lagu darayo aqwaal yani alculamaa almucaasiriin culamaa had iyo goor baa jira bulshadu ay ku kalsoon tahay oo qarni kasta nool oo dadku uu yaqaano haddii ay mawaaqif ama tarjiixaad ama aaraa ku leeyihiin masalada tan iyo saad u raacin lahayd xaggee laga baadi doonaya kow qur-aankaa yimi wasiilada anigu aan ugu jeclay ee ugu doorbidayo waa akris weliba akris la akriyo min alifihi ilaa yaa-i loo akriyo lisababi mawduucin waaxid maxaan kaa u leeyahay masalan waxaan rabaa mawduucu asidqu inaan ka warramo aniga mawduuca madaxa ku haya haddaan qur-aanka akriyo faatixada ka bilaabo dabeetana wado mar kasta oo aayaad mawduuca xidhiidha le ama si un silale ulale aan soo maraba aan iska qoro dabeetana aan wado ilaa iyo birabbinaas aan ka gaadhayo waxaan arkaa inuu yahay min axsan lagu heli karo mawduuca si aad si fiixda ugaga dhergi karto asbaab badan daraaddeed kow cinwaanka aada qaadato inta badan ama aayadda qur-aan ee aada qaadanayso inteeda badan macno badan waxa u sameeya meesha ay ku jirto iyo siday usoo aroortay iyo qisada ka horeysa iyo ka dambaysa macno badan bay usameeyaan waxay culamadu ku tilmaamaan almunaasaba waxaa laga yaabaa aayaddu meeshay dhacday oo quri inay kuu kordhiso wax aanad ka fahamteen aayaddaasoo qura haddii lagu iyadoo daliilo lagu keeni lahaa aayaddu haddii lagu odhan laha mawduc caynka caynka caynkaasa ilahay yidhi aayaddaasoo qura ad arki lahayd ee daliilkeeda ah waxaanad ka fahamteen inaad ka fahmi lahayd haddaad akrida aayaddu meesha ay ku jirto oo aad aragto qisada ay ku xidhan tahay oo aad fahamto sababu nusuulka ku ag wareegeysan iyo aayaadkan ay sababta kusoo degeen oo aad garato aayaadka ka horeeya waxay ka warramayaan oo aad garato aayaad ka dambeeya waxay ka warramayaan yani waxa macna samaynaya masalan wa amruhum shuuraa baynahum haddaad soo qabato waa ayaad sheegaysa dadka muslimiinta inay tala wadaag yeeshaan laakiin haddaad siyaaqay ku jirto ku eegto waad aragto arkaanulimaan ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya waxa ay sheegaysaa macno ka gadisan inaad aayadoo qura aragto in aayadoo qura ay meesha daliilutay axsan wasiila aan u arkaa waxa weeyaan mawduuc haddaad qaadato inaad musxafka akrido laakiin dariiqadaa waxaa isticmaala dadka jecel ta'aniga si degan inay wax u baadhaan dadka jecel waana dariiqo aan is leeyahay way ka fiican tahay duruqa kale oo dhan anigu shaksiyan waayo waxa ay leedahay kale waxaa la mida inaad mawduuca bikulli jawaanibihi ka arki karto bikulli jawaanibihi inaad ka arki karto haddaad degdeg u rabto oo dee talaada ama arbacaabaad maraysaa jimcana waa lagu sugayaa waxaana laga yaabaa inaad ka gaadhsiin karin inaad musxafkii wada akrido axsan ariiqa la maro ee kale waxa weeyaan inaad isticmaasho maraajicda islaamiga ko waxaan ugu horeysiinayaa marjacan loo yaqaano almucjam almufahras lialfaad اlqur'an kitaabka kan almucjam almufahras lialfaad اlqur'an kitaabka kani waa fahrasa fahrasadu waxa weeyaan shaygii oo sida dictionaryga loo qoray yani mucjamka dictionarygu qaabku u qoran yahi oo kale loo sameeyey faniga kan culamadii muslimiinta inta badan hore ma isticmaali jirin walidalik culamadii muslimiinta badani de inta badan iyago xufaad baabay ahaan jireen oo qur-aanka bay ahaan jireen midda kale de way mumaaraseeyeen yani wa markaad in badan la dhaqanto waxa fudud saaad soo qaban karta markiiba laakiin faniga kan waa min xasanaati lmustashriqiin nimanka mustashriqiinta la idhaahdo reer yurubkii diinta islaamiga isku dayay inay bartaan sababtay doonaan ha u bartaan ama inuu taxriifiya ha u barto ama muslimiinta iyo sida loo basaasiyo wasaara alkhaarijiya iyo wasaara almustacmiraad inuu ka tirsanaado ha u barto ama mawduuc cilmiya uun iyo ha u barto ama xaqraadis iyo diin ha u barto wuxuu doonaya ha u barto kooxda mustashriqiinta la yidhahda waa kooxdii reer galbeed ee baadi jirtay diimaha iyo luqaadka dadka reer bariga innaga matala mustashriqiinta af soomaaligu kuwe bay ahaayeen andarawski iyo luusi iyo waxaasoo ma maqashaan yayna barakeynayeen markay baranayeen af soomaaliga yani dan ingiriis bay u baranayeen barasaabay ahaayeen ingiriis oo wadanka la keenay dadkan sidii loo maamuli lahaa ingiriisku caqliyadda qofka soomaaliga sidii u fahmi lahaa sidii loo basaasi kari lahaa warkooda si yani wasaaraday ka tirsanaayeen that's why ay dabeetana isku tijaabinayeen ay wax kan u bartaan laakiin waa laga yaaba innagana luqada wixii ay qorqorinay wax inoo yar faa'ideeyen waa iska suurtagal oo ay kusoo kordhiyeen wixii aynu luqada uga baahnay idan asalka buugga kitaabkan waxaa la odhan jiray markii hore nujuum alfurqaani fi atraafi alqur'an waxaana qoray mustashriq almaniya flogel la odhan jiray flogel nin la yidhahdo mustashriq almaniya ba qoray awal tabca waxaa la daabacay kun sideed boqol iyo labiyo afartankii mustashriqaasi almaniga ahi wuxuu isa saaray xilka ah inuu kitaabka qur'aana intuu qaado dabeetana uu taxliiliyo alfaadiisa kadibna uu u celiyo usushii lugawiga ahayd luga alcarabiya ususheeda waa maxay waa thulathi yani af carabi kelmad kastoo af carabigii saddex eray bay ka timi waa thulathi saddex eray baa ka asala saddexdaa eray baa wax lagu sii dulbineeyey inuu usushii thalaathigaa uu u celiyo dabeetana aayaadka qur-aana iyo waxa ku jira o dhan inuu usuushaasi hoos keeno waa dadaalay dadaaladii ugu fiicnaa buu sameeyey akhtaa wuu sameeyey oo dee maadaamaanu nin luqada u dhashay ama luqada si fiican u garanaya uu ahaa bacd alakhtaaء waa ku dhaceen dhib kalena waa ku yaro dhacday oo aayaadka iyo arqaamta iyo waxa wuxuu ka qaatay musxafa iyagu daabacday inuu isagu haysto aan ahayn kan muntashirka ah marka dabcadan ku tan caadigee la daabacay mid aan ahayn buu haystay oo u celiyey bage numbers iyo waxaasi aan ku qurux badnayn oo la arkaynin dabeetana sheikhan la yidhahdo moxamed fu'aad cabdilbaaqi raxmat ullahi caleyh oo fahrasada dadkii muslimiinta ugu fiicfiicnaa ka mid ahaa ayaa kitaabkii ninkaa ka daba tegoo soo qaaday tobaneeyo sannadood buu waday markuu dhameeyey buu culamo muslimiin oo kale uu bandhigay kadib wixii akhtaa oo dhan baa laisla raajacay waxaan odhan karaa un waa axsan kitaab fahrase hadda laga qoro kitaabkani muxuu tarayaa wuxuu tarayaa ayi mawduuc aad qaadatay masalan mawduucu sidqi baynu dhabaynu ka warramaynaa asidqu fi luga alcarabiya muxuu ka yimi sadaqa soo maaha waxaynu baadhaynaa kelimatu sadaqa sidii dictionarygu u qoran yihi sidii dictionaryga xarfaa looga baari jiray ayaad uga baadhaysaa waad rogtay rogtay saad baad tagtay saad baynu tegnay saadaal qaaf waa kan sadaqa ayaynu bilaabaynaa waa ka sadaqa ba ugu horeysa wuxuu sheegayaa ereyga sadaqa afar meelood buu ku soo arooray afar aayadood oo noocaasa fasadaqtaa soo arortay wax allaaliya wixii lafdigaa la halmaala ayuu wadaa ilaa iyo uu ka dhammaynayo ama masder ha ku timaado markaa ama isim ha ku timaado ama ficil ha ku timaado ama sarfigii dhankaa doonto ujeedi wixii saad iyo daal iyo qaaf ay ku jiraan ee usuushooda ay ka mid yihiin ayuu qoraya maxaan helayaa markaa waxaan helayaa lafdiga sidqi iyo wixii qur-aanba kaga soo arooray lafdiga sidqi iyo wixii qur-aanba kaga soo arooray taasi waxay fudaydinaysaa kow marka koowaad inaan soo helo oo soo qori karo aayaadka qur-aana ee sidqi ku soo arooro dhan laakiin markasta ogsanow adigaa lagaaga baahanya inaad caqli ballaadhnaato caqli ballaadnidaad waxay keenaysaa inaad garato sidaad wax u tabwiibin karayso masalan waxaa laga yaabaa sadaqa haddaad qaadato marka koowaad waxaa maskaxdaada ku soo arooray koowaad inuu noqdo sidqigii carabka socankaa ma aha laakiin sidqiguma carabka quru ka yimaada sidqi fi niyaat baa dhici karta inuu jiro sidqu laqwaal baa dhici karta inuu jiro sidqi fi lictiqaadi walafkaar baa dhici karta inuu jiro inta mana qur-aanku uu ka warramaya adaa lagaaga baahan yahay aayaadkii qur-aan inaad tabwiibiso markaasa kala qaadqaadid oo aada abwaab u samaysan karteed iyo qaabka u samaysan lahaa masalan waxaad rabtaa mawduuca alcilmi inaad ka waranto calama wixii ku saabsan oo dhan ayuu ku soo ururinaya wixii ku saabsan lafdigaas oo dhan markuu soo ururiyo lafdiga oo dhan adaa lagaaga baahanya inaad categorigiiu samaysid oo kala qaybisid oo sidii aad wax u abwaabin lahayd masalan cilmiga iyo fadligiisa haddaad ka waramayso cilmiga iyo wuxuu keena haddaad ka waramayso cilmiga iyo xataa cidda haysata masalan markaad soo marto kalbigii ilaahay ku tilmaamay inuu yahay mucalam kalbigii wax la baray muxuu sheegayaa inuu kama cilmigu xataa eyga inuu kor u qaado idan waa mas'ala mawduucu dhan kuu noqon karta wax kastoo cilmi gala xataa eyna ha noqdee inuu saaxibu sharaf noqon karo ama meel sare u gaadhayo idan adaa lagaa rabaa nusuustii qur-aan ee mawduuca ku saabsisnayd oo dhan markaad hesho qaabkaad u tabwiibin lahayd adaa lagaa doonaya waxaa kaa raaca oo lafdi kasta oo mufrada raaca oo halka kana haddaad aayad qur-aana uun erey ka xasuusato yaa ayuha aladiina aamanuu taquu haddaad garanayso oo aad intii kale garan weydo waxaad aamanuu baad ku baadhi kartaa itaquu baad ku baadhi kartaa ayi lafdin aayadan kamida baad ku baadhi kartaa haddaadun aayad qur-aana uunoo kaaluntay aad daydayayso waa sidii dictionarygii uun lafdi kamid oo intaad soo qabato maad eegeysaa dabeetana wuxuu ku siinaya wuxuu ku leeyahay suura raqam kada aaya raqam kada weeyaan markaa waxaad u baahanta inaad musxafka kale rogto oo ad eegto aayadii iyo meesha ay ku jirto waxaan kan kuu raacinayaa markaad halkaa joogto waxaa jira marka mawduuc la baadhayo aada lafdi ku baadhayso laba shayba waa laga fekeraa taraadufka waa laga fekeraa tadaadkana waa laga fekeraa taraadufku waxa weeyaan lafdigan iyo kuwa kale la macnaa waxaa laga yaabaa sakiina inaad baadhayso xasilooni laakiin tumaaniinana waa la macne idan inaad sakiino qura haddaad soo baadhato dee sa iyo kaafiya nuun qura ku baarata sakiino qura aad soo heleysaa laakiin waxaad u baahan tahay taraadufkeediina inaad eegto ereygan horta wax ku macana la dhadhow ma jira haddaad soo hesho erey kaloo la macna ah oo tumaaniina iyo wixii lamid aad soo hesho iyadana waad ku baadhaysaa aayaadka aayaadka waad kusii daraysaa waxaa intaa raaca waxay yidhaahdaan inta badan wa bididiha tatabayanu alashyaa had iyo goor ashyaadu waxay ku caddaataa maxay cagsigeeda idan waxaa laga yaabaa inaad raadiso kelmadda cagsigeeduna inuu wax badan oo kale ku taro oo markaad sidqi si aad u baadhisay haddaad kadbina eegto waxaa laga yaabaa inaad hesho kuwa aqwaasha ku been sheega kuwa niyada ka been sheega kuwa caqiidada ka been sheega kuwa waxbay kuu kordhinaysaa mawduucaaga waad ku rakibi kartaa ama qaabunbaad ugu xidhiidhin kartaa idan markaad lafdi wax ku baadhayso waa inaad baadhaa inta badan mawduuca aad rabto wixii keenayo dhan waxaa intan dheer waxaa kaloo jira kitaab kaloo la yidhahdo tafsiil aayaat alaxkaam isagana waa mufaharaso kale isagana mustashriq kalaa qoray asalkiisa waxaa qoray mustashriq la odhan jiray jolafom waa mustashriq isna faransiya laakiin isagana waxaa dib u tahdiibiyey oo dib u qoray isla sheekha kan maxamed fuaad cabdilbaaqi waxaa ka kale la dhaha tafsiil aayaati اqur'aan اxakiim tafsiil aayaati اqur'aan اxakiim markii ugu horeysay kun sagaal boqol iyo labaatan iyo afartii meelahaasaa la taabacaan umalaynaya se meelahaasi waa waktigii sheekhu dhameeyey dabeetana muraajaco muddu ku jiray shan iyo soddonkii meelahaasaa la daabacaan umalaynaya kani wuxuu kaga gedisan yahay kii hore wuxuu u qoran yahay mawaadiic isagaa isku dayay inuu kaa xil qaado xilkaa masalan mawduuc haddaad ra'si lmawduuc haysato aayaadkii inuu ururiyo isna waxaa laga yaabaa alamaana inaad ka fekerayso isagunbaad baadhaysaa amaana si aad u helaysaa qaabkii dictionarygaad u maraysaa isaguna canaawiintii wuxuu u qoray fahratadoodii maxay sidii dictionaryga oo hamze ka bilow ba ku xigsi ta ku xigsi saasi marka amaana hamze ka bilaabantaa ama un baad eegi markaad timaado mawduuca amaana baad iman mawduuca amaana waxaad hoos helaysaayo ku qoran maxay aayaadkii qur-aan ee mawduuca ku soo aroor oo dhan laakiin midna ogsoonow lafdiga iyo mawduucu ma koobaan marnaba mawduuca waxaa loo istidlaalaya mawduuca waxaa loo istidlaalaya waxay kaloo ku xidhan tahay istimbaadka shaksiga qofka uu leeyahay culamada barh baa laga yaabaa inaad aragto aayad aanaad adigu islahayn mawduucan ba xidhiidh ba la leeday waxaan arkay nin caalim oo u daliishanaya saddex in wax lagu furo ama maa yanfacu nnaasa fa yamkutu fi lardi u daliishanaya adugu labadaa inaad weligaas ku xidheen baa laga yaaba aayadda ma maa yanfacu naasa fa yamkutu fi lard iyo mawduuc ku saabsan talaaq halaat inaad ku xidheen baa laga yaaba taa waxaan uga jeedaa waxaad kaga baahan tahay inaad mar kasta si caqli ballaadhan le aad u fekeri kartid waxaa laga yaabaa mawduuc kastoo aad doonayso inaad qulwalla u istidlaali karto laakiin waa haddaad tahay maxay tacrif kayfa tastanbit haddaad si fiican u garanayso qaabka wax loo istidlaalo idan qul huwa allahu axad wax badan baa loo daliishan karaa laakiin waxay ku xidhan tahay adiga iyo maqdiradaada maxay istidlaalka iyadana waxay ku timaadaa ma aha waxyi soo degaya waxa kani waxay ku timaadaa kasrat almumaarasa waxaan haddaad caawa bilowdaan waxaan u malaynaya caawa markaynu dariska dhamayno ragga meesha jooga nin iyo mawduuc ba qaadanaysaan nin walibana mawduuciisu soo diyaarinaya habeenkiisana sanadka waa loo qoraya wuu sheegi doonaa idan mumaarasada haddii la badiyo marka dambe way fududaanaysaa waxa kani yani aad bay kuugu fududaanaysaa inaad waxa ka fahamto kitaabka kale aan sheegay markaa isagu wuxuu kanka hore kaga gedisan yahay isagu waxa weya waa mawaadiic iyo nusuustii mawduuca ku saabsiisnayd oo ku hoos qoran waxaa kaloo jira kitaab saddexaad oo isna tilmaami doono qur-aanka ka mid ah waa mucjam alfaad اlqur'an mucjam alfaad اlqur'an isaga waxaa qoray majmac luga alcarabiya hay-adan weyn culamo badan oo muslimiin isu tegey toban iyo lix sanadood buu qoraalkiisu qaatay oo intaa la baxsanayo laisrajcinayo lagu celinayay isaguna alfaadu ku qoran yahay yani kelimaad buu ku salaysaya usuusha kuma salaysna yani kani muxuu ku salaysnaa alusul halaaha yani dahaba baad qaadanaysaa dhahaba markaa yadhabuuna iyo waxaasoo dham kanunba iska hoos imanayaan ama kani wuxuu ku samaysanya alfaada lafdi kasta sidiisa ayuu u qoran yahay iyo mawaadicda wuxuu kaloo ku salaysanya kaniyo kaga fiican yahay masalan waxaa laga yaabaa hamze inuu ka bilaabo dabeetana wuxuu dhahdaa alhamza fi luga istifhaam baa loo isticmaalaa dabeetana inuu kutusiyo qur-aanka inta meelood ee istifhaam ugaga soo aroortay inuu ku yidhaahdo waxaasaa loo isticmaalaa lilinkaar baa loo isticmaalaa fi luga dabeetana uu ku tusiyo qur-aanka dhulka inkaar ugu soo aroorto o dhan idan waa qaab ka sii takhasus badan qaabka ay kuwa kani ugu qoran yihiin isaguna wuu ku anfici karaa waxaa ku anfici karaa haddaanad kuwa waaweyn haysanin musxaf yaroo qur-aanaa jira oo laba fahrasoo yaryar xagga dambe ku leh oo matbuuc oo meelahan iska yeel yaalla labada fahrase uu leeyahay midi waa kan fahrasadiisoo kale waxa weyaan kelmad kasta oo qur-aanka ku jirta meeshay ku midna waa fahrasa mawduuciya oo masalan wuxuu kuu qorayaa aadam dabeetana wuxuu kuu sheegayaa aadam iyo qisadiisu inta meelood ay qur-aanka ka taalo ama waxa ku soo arooray qisatu aadam ayuu meel kuugu keenaya kaasina aada buu ku anfici doonaa qur-aanka haddaan intaa ku koobo anu waxaan idhi dariiqada ugu aan ugu door bidaa waxa weeyaan in la akriyo haddaan mawduuc rabo inaan musxafka ah anigoo mawduucayga haysta aan isku dayo inaan akriyo waa dariiqada ugu fiican ee aada nusuustoo dhan xashrin karto laakiin de waa adigoon ka nalam nalamsiinayn adigoo soo jeedo oo caqligaagu qabo iyo mawduuc aad haysatay oo akrinaya markaasi qur-aanka haddaad taasi kugu adkaato inaad isticmaasho kutubta tan gaar ahaan kitaabka kani aad ayuu mufiid u yihi waxa yimi axaadiista xaggaan uga doonaya mawduuc isla garanay qur-aan inaad usoo hesho horta mawduuc qur-aankiisi lasoo helay dee geysan bay ila tahay socankaa ma aha mawduuc haddaad qur-aan usoo hesho iyo diladiisii waxaan filaya inuu kaaga dhan yahay waxa yimi wixii ku saabsiisnaa axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiista waxaa laga yaabaa salaad horta ms rucsaa baa hadhay axaadiista kutubta ugu barakada badan leh ee muslimiinta ugu jeceshay ee ilaahay barakeeyey waxaa kamid a kitaab dadkuba wada yaqaano le riyaad saalixiin waxay idhahdaan kitaabka qur-aan dabadi waa kitaabka ugu daabacaad badan baa la idhahdaa caalam islaami marka laga reebo musxafka bay idhaahdaan kitaabka ugu badan ee kale ee madbuuc ee meeshaa tagtaba aada helaysaa waa riyaad saalixiin riyaad saalixiin wallahu xasiibu imaamu nawowi baa qoray oo ka mida ragga ay culammada muslimiinta aadka ugu tuhmaan inuu ikhlaas badnaa awliyada ahaa ee la yidhaha qalinkiisaa la yehan jiray baa la ydhaha soomaydan maqleen bal qalinkiisaa la yeeshaa nawowi waxay tilmaameen culamaai taarikh in qalinkiisu ifi jiray xataa in aada u alla ka cabsi badan buu ahaa afar iyo labaatanka saacadood hal maruu wax cuni jiray markaana dadka kale waxooda ma cuni jiray wajbad hooyadii uu keentaa buu cuni jiray intuu noolaana cilmunbuu ka shaqaynayey ma guursan xaas ma yeelan waxba kale ma qaban dhowr iyo afartan jir buu ku dhintay laakiin dhowr iyo afartankaasi wuxuu ka tegay maktabadda islaamiga nuskeed maa min fanin funuun islaamiga kamid a laa yakutubbu kuleeyi waxuu ka mid yahay rijaalka mujtahidiinta ah bal ay culammadu yidhahdaan mujtahid mutlaqa darajadeed wuu gaadhay waxaanu ka mid yahay ragga fi kulli lfunuun ragga ku ahaa yacni waa nin muxadatha oo axaadiista isagu takhriijiya oo sanadkooda ka warama waa nin kutubuljarxi oo tacdiil kutub ku leh oo rijaasha ka warama waa nin faqiiha oo fiqi ka warama waa nin runtii khayr badan buu ahaa imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh wuxuu ka mid yahay ragga ilaahay kutubtiisa barakeeyey waa laga yaabaa wakti kasta dad badan oo ama la cilmi ama la nooca ama la kutub inay jireen laakiin dadku ikhlaaska iskuma gaadho midna ilaahay kelmadiisa waa barakeeya masalan muslimiinta waxaa laga yaabaa inay kun kitaab malaa ku dhadhawaan karaan waxaa arbiciina la qoray haddana kaa nawowin baa dadku wada sidaa arbiciina nawowi kaa nawowin baa la sidaa idan waa nin ilaahay kutubtiisii u barakeeyey kitaabkiisa si riyaad saalixiinka la yidhahda waxay culammadu yidhaahdaan waa min axsani maa kutiba fii baabihi bay yidhahdaan baabkiisa waa kutubta ugu fiicanee laga qoray waa kitaab jaamica bay yidhaahdaan oo cilmu suluuk haddaad rabto iyo dhaqan iyo akhlaaq isagu ku kooban yihi aadaab haddaad rabto isagu ku kooban yihi haddaad rabto bay yidhahdaan fadaa'il ilacmaal iyo soon iyo salaad iyo xaj iyo sadaqaad iyo wax labada isagu haddaad rabto bay yidhahdaan manaahi iyo waxa la reebayo iyo muxaramaadka isagaad ka helaysaa haddaad rabto bay yidhahdaan caqiide iyo wax ku saabsan iyo nusuusta kusoo arabto isagaad ka helaysa waa kitaab jaamica bay yidhahdaan fi kuli alabwaab idan riyaad saalixiin waa kutubta xadiidka ugu fiican buu ka mid yee ugu fudud ee qof kastoo daalibulcilmigii bugyadiisa uu ka heli karo waa mid kale waxay yidhahdaan axaadiista inta badan wuxuu qaatay axaadiis jaamica bay yidhaahdaan waa laga yaabaa baab kastoo uu qoray intuu qoray labalaabkeedu axaadiista inaad soo helayso laakiin waxay dhahdaan isku mid maaha axaadiista khabiir kuu dooray iyo axaadiista ninka la iska soo qorqoray isku mid maaha walidaalika abwaabta axaadiista ee baabkaa kusoo aroortay intuu isdhex taagay ayuu inta ugu badan le mucdoodii qahday marka waxaa laga yaabaa ama riwaayadii ugu dheerayd ama ugu fiicnayd ama alfaad kala gedisan kusoo aroortay yacni ninka muxadidkii markuu riwaayat ilxadiid kala dooranayo waxyaaba badanoo lagu doortaa jira sixa qura maaha yacni sixada oo keliya laguma doorto xadiidka waxaa lagu doortaa siday u kala ballaadhan yihin waxaa lagu doortaa alfaada kusoo kala arooreen waxaa lagu doortaa cilalka culamadu wax ku maagaan iyo siduu uga uga nabad galay waxaa lagu doortaa raawiga xadiidka wada iyo ku yahay waxaa lagu doortaa wax badan baa lagu doortaa saa daraaddeed riyaad saalixiin waa kitaab runtii muca oo sheegaya axaadiis bal aayaad badan oo qur-aana mawduuc kasta uu bilaabana sheegaya insha allahu axaadiistiisuna inta badan aanay kaaga baahnayn takhriij kale yacni culamo lawadwade oo waxaan tobaneeye laataneeye ahayn baa la qabta waliba raggii ugu tashadudka badnaa albaniya raggii la yidhaha tadciifka waa ragga ugu adag waxaan labaataneeye ahayn bay qabteen inta kale in sha allahu tacaala waa axaadiis maxay wadaa saxday wuxuu kaloo ku fiican yahay riyaad saalixiin axaadiistiisa o dhame waa maczu maczugu waa maxay wuxuu kuu sheegaya xadiidka cidda soo aroorisay mar hadduu kuu sheego ciddii soo aroorisay waxaa fududaanaysa inaad ku noqoto maxay kutub shuraax alxadiid yani rawahu lbukhaari rawahu muslim rawa markuu yidhaha rawahu lbukhaari waxaa markaa maskaxdaada kusoo degdegaya inaad xaafidka sharxiisiina helayso xaafidkuna inuu soo naqlinayo aqwaal wixii culamo ka horeysayna ay tihi ay kuba tilmaamaan xaafidku ina qaamuusu sunna waxay dhahdaan culamadu waa qaamuuska sunada laga baadhay bay dhahdaan alxaafid ibn xajar raxmat ullahi caleyh saa daraadeed cazwigani in cazwigu waa in xadiidka ciddii soo warisay loo saaro wuxuu fudaydinayaa inaad takhriijkiisuna kuu fudaado ama sharxiisuna u kuu fudaado haddaad isla hesho markaa riyaadu saalixiin iyo musxafka qur-aan iyo kutubtaasi tilmaamaysa waxa intaa kuu dheer inta badan waxa weyaan axaadiistii iyo waad haysaa iyo iyo aayaadkiibe inaad un ugu noqoto shuraaxdiide aayaadka qur-aan kolleyba kama maarantid inaad tafaasiirta ku noqotid oo bal aayadda iyo waxaa tafaasiirtu ka sheegtay aayaadkii aada soo qaadatay inaad eegto kama maarantid xadiidka iyo shuraaxdu waxay ka sheegeen kitaabka kale sheekha halkan aynu warqadiisa raacina uu tilmaamay waxa weeyaan kitaab aanan aniga ila qurux badnayn lakin isagu wuxuu leeyay waa ataaj aljaamic lilusul waa kitaabka taajka loo yaqaan waa kitaabka labaad ee culamadii soomaalidu inta badan akriyi jirtay taajka waa kitaab uu qoray nin ashariya toddoba sano meelaha isu qorayay baa la yidhahdaa tabwiibkiisu waa fiican yihi qaabku u tabwiibiyey laakiin mata axaadiistiisa muu kala saarin shan kitaab buu ku ururiyey wixii axaadiis kusoo arooray bukhaari muslim abu daud termedi iyo nisaa-i shantaas buu ku aruuriyey saa daraadeed maadaama abu daud iyo termedi iyo nisaa-i bay ku jiraan axaadiis badan oo dee aan sixadoodu culammadu ay tadciifisay ama ay qabteen baa ku dhex jira hal midun baan kuu sheegaya an haddaa taajka u baahan tahay waa nin tasawuf waxoogaa ka rumaysan saa daraadeed baabkaana in badan taqriiraadkiisa hoose aad buu ugu istidlaala marka haddaanad mutamakin hayn iskaba daabaan ku odhan lahaa badiilkiisa aynu haynaa oo ah masaabiixu sunna lilimaam albagawi raxmat ullahi caleyh ama haddaad masaabiixu sunna weydo masaabiixa kii alkhatiibi tabrizi ku ka sii saaray oo maxay ah mishkaadka mishkaadkan mishkaadkana waxa uu ku fiican yahay waxaa takhriijiyeyna maxay sheekh ilalbani raxmat ullahi caleyh idan waxaad kala helaysaa daciifkiisi iyo saxiixiisi iyo xasankiisiiba sheekh ilalbani baa ku hoos qoray wuxuu isna ka mid yahay kitaabada ugu fiican ee abwaabta intay jamcisay in badan isku dayaya axaadiista abwaabta kusoo aroorto o dhan inuu ku ururiyo waxaa kaloo isna kitaab fiican oo aad ku noqon kartaa kutubta jaamica baynu tilmaamaynaa waxaana tilmaamayaa dee rag aan weli saxeixeynka iyo kuwa de ku milmin baan ka waramaya beesheenii bilowga ahayd baynu ka waramayna kutubta kale baabkaa kuu jamcinaysa isna waxaa kamid a tarkiibka iyo tarhiibka lilimaam almundari raxmat ullahi caleyh waa kitaab aada u fiican weliba ninka qoray isaguna waa nin naaqid ah waxaana yidhaahdaan waa min acraf alculamaai fi cilmi alkhilaaf baa la yidhahdaa hadduu masale khilaafkeeda sheega baa la yidhahdaa munduri tactamid caleyh waa culamada ugu aqoon badan baa la yidhaahdaa ara fuqahaa naqlintooda iyo warkooda atargiib tarhiib lilxaafid almundari raxmat ullahi caleyh isaguna waa kutub agteena taala waxaa isna la socda aynu ognahay takhriijkii maxay sheekh ilalbani raxmat ullahi caleyh markaa saxiixiisa iyo xasankiisaba isna waad helaysaa intaa haddaad isku darsato waanad meel fog qabanin targiibka mishkaadka iyo riyaad saalixiin intaasi waxaan odhan karaa sabciin aw tamaaniin fi lmia waxaad xadiis uga baahnayd waad ka helaysa sabciin aw tamaaniin fi lmia abwaabtaa doorata waxaad axaadiis uga baahnayd waad ka helaysa waxaa intaa ku raaca waxa weeyaan de inaad shuraaxdii dib ugu noqoto waxa raaca haddii aqwaalu saxaaba iyo kuwa aad u baahato laba kitaabo waaweyn baa jira inta ugu badan loo dadku ictimaadaan labadaa kitaab inta badan waxaa laga yabaa inayna maktabaadkeenan iyo meelahan oolin inkastoo imika matbuuc labaduba yihiin waa musanafkii ibnu abi shayba iyo kii cabdirasaaq waa laba kitaab oo min dhowr iyo toban majaladooda midna waa shan iyo toban midna waa sideed iyo toban majaladood waa laba kitaaboo la yidhaahdo aqwaali saxaaba iyo madaahib self waa labada kitaab ee ugu tirada badan lasoo arooriya haddii aad taabiciin iyo saxaaba iyo ciddii la nooca aqwaashooda aad raadinayso laakiin waa laba kitaaboo iyana u baahan in la takhriijiyo weliba culamada faniga ku fiican ee ay takhriijiyaan waayo waa bisanadihim qowlku inuu ibnu cabaas ka sugnaaday ama inaanu ka sugnaanin wuxuu u baahan yahay in maxay in la takhriijiyaa buu u baahan yahay markay tahay aqwaali lculamaa iyo wixii la halmaala dee kutuba shuraax baad ka heleysaa ama kutubta had iyo gool aqwaalu selafka soo naqlisa sida sunna libn abilcaasim oo kale kitaab ilajuriy ashariica kitaabkii la odhan jiro o kale ama xayaat saxaaba kitaabka la yidhaahdo o kale waa soo naqlinayaan inkastoo dhammaantood in badan oo kamid ay takhriij u baahan yihiin kutubta kooban ee aqwaali selaf in badan ku qorantay jaamic lculuumkan yar baa kamid ee sharxaya maxay arbaciini nawowi ibn cabdilbar xaafidkii reer andulus kuu qoray baa kamid a hadihi lkutub inta badan waxaad ka heli doontaa maxay aqwaali lculamaa laakiin aqwaali lculamaa o dhan waxaan kugu soo koobaya haddaad masalada hesho adiladii qur-aanka ahayd iyo axaadiistii meesha loogu noqdo iska macruuf waxa weeyaan shuraax ilkutub de inaad ku noqoto xadiidka bukhaari wariyey waxaad ka baadhaysaa un sharxiisa maxay ibnu xajar kii termedi wariyey axwadi iyo wixii la nooca kii abi daauud wariyey macaalim sunan iyo wixii la nooca yani kutubta shuraaxda sunanka sharaxdee caadiga ayaad ugu noqonaysaa aqwaali culamaa ama rijaalka haddaad mawaaqiftooda rabto siyarka baad baadhi kartaa aclaami nubala siyar aclaami nubala xaafidi dahabi iyo ciddii lamida haddii aan in yar kuu raaciyo waxaad heli kartaa kutub kale yani intaana kutubtan kale u gudbin masalo yar baan kuu raacinaya waxa laga yaabaa madanu lxadiid ninka aan faniga mutamariska ku ahayn way ku adagtay xadiidkii heshay inuu termedi wariya halkuu termedi kaga yaala waxaa laga yaabaa inay kugu dhib badato xagga ka egto xagga ka egtid ama kutubta ugu dhib badan ee xadiis laga baadho bukhaara ka mid ah walidalika ba waxaa la arkay axaadiis bukhaari ku taalo culimo waaweyn wadci ku xukuntay iyo waa bukhaari ku yaala yani uu kasoo waayey ama uu inkiraan o idhaha xadiiskaasi ma jiro haddana bukhaari buu ku yaala waayo imaam albukhaari kitaabkiisa umuu qorin bay yidhahdeen siday muxadisiinta u qoraan ee wuxuu u qoray si nin faqiiha yani kana yastanbit xadiidka waanu qorayey laakiin wuxuu qorayey maxay cinwaan intuu qorto oo tarjamo ah ayuu xadiid ku hoos qorayey maxalul istishhaadkun baanu inta badan ku qorayey waxaa laga yaabaa hal xadiis markaasoo uu labaatan meelood u googooyey inaad hesho xadiiska haddaad ugu raadinaysay gobol yar inuu kitaabulwuduuga ku dhex yaallo oo axkaamta siyaamka marka laga warramayo dacal kaga yaallo oo kitaabu shahaadaad in yaraad kaga aragto oo isla xadiidkii oo qura ah waxaa laga yaabaa inuu riwaayaad adeegsado kala gedisan oo mar riwaayo dan ku soo arooriyo adigoo xadiidkaad wadatay ibnu cabaas baa laga yaabaa inaad xagga ka ka hesho isagoo abaa hurayre ku arooriyey oo nin kale kusoo arooriyey latiifo sanad ku jirta ama sababo badan saa daraaddeed min ascabi lkutub xadiis laga helo waxaa ka mid a bukhaari laakiin waxaa kaloo lamid ah masalan waxaa laga yaabaa inaad xadiis soo heshay darajatu sixadiisa inaad weyday kutubtii albanina inaad garan weyday meelaad kaga bilowdo saxeexaad buu ku dhex jira hadday xaggaad saxeexada uga hagaag haddaan nambarkii haynin daciifaduu ku jira makanbu ku jira ad waxba garan weydo laakiin waxaan tusayaa trikis fudud oo cilmigan maanta cusuba waxaa aada u isticmaashaan sergin jiniska yacni internetku habaar qabana wuyi khayr qabana wuyi waa wixii loo adeegsado internetku maanta waa maktabadda ugu weyn caalamka in la adeegsado ayi fanin aada adeegsanayso nin baaxiso oo maanta wax qoro oo ka maarmaa ma jiro akbar maktaba fi lcaalam baana ku jirta maktabad kale ka kaale tii congresska ku jirta w w dot intaad qorto aad gelaysa iyado sideediiya bale iyadoo instructionkeedii leh markaad qeybta koowaadba gashaa lagu sheegayaa qaabkaad u baadhayso iyo librarigan suu dhisan yahay iyo suu kala qeybsan yahay iyo saad researchka samayn karto iyo waxaag oo dhan ba iyagaaba kuu sharxaya adigu markaa dhinacaa doonayso waana akbar maktaba fi lcaalam congresska maraykanka tiisa ah maktabadda ugu weyn waayo qolada wuxuu xukuntay ku talagaleen inay u aqoon bataan dunida matay dhicin waxa markaa haboon haddii aada rabto أي xadيiث maanta wuu fdudyay inaad soo hesho laba sababoodba wuu fdudyey wuu fdudyay inaad تkriiجkiisa soo hesho haddaad internetka gasho oo mثalا مxadiث aad gasho ama jaamiع الxadيiث aad gasho ama تkriiجaaت الأlbani aad gasho ama adurar الsaniya aad gasho waxaan sheegaya o dham waa website all this websites meel qura ay ku wada jiraan baa kuu sheegaya suldan dot orgal slash arabic suldan dot org waa linkis websitesun baa ku qoran isaga waxba she kalema sheegayo yacni wuxuu ururiyaa un websiteska islaamiga jira haddaad tagta abwaabtiisa cilmiga ah waxaad helaysaa kuwan aan sheegayo o dhan haddaad kuwan mid kamida ku dhufato takriijaat alalbani baad ku dhufatay suldan dot org intaad tagtay ama almimber dot net intaad gashay ayaa takhriijaat alalbani aad ku dhufatay xadiidkii aad doonaysay eray ama laba ama saddex ka mid aad ku qori meesha dabeetana baard baad leedahay dram dram search injinku cabaar markuu kaa maqnaado uu soo noqon wuxun buu ku odhan doonaa un xadiidka kan lix meelood buu sheekh alalbani ku qoray kitaabkiisa mishkaadka halkaasuu kaga yaala saxiixadana halkaasuu kaga yaala meleblaayal halkaasuu kaga yaala meleblaayal halkaasuu kaga yaala waxaana uu ku xukumay wuxuu ku siinaya safxad iyo keedii kaa doonto ku dhufo kitaabkii baad tegeysaa markaa kaanaad ku dhufatay saxeixadii baad tegeysaa yaa saxeixada wuxuu kaga sheegay kan ku dhufo mishkaadki iyo wuxuu ka halkaad adigu intaad maktabada timaado un odhan lahayd wartalow xadiidkan xagee laga soo helaa waxaa kaaga filan marka adaa muxadis ah axaadiista kaad u baahata adaa takhriijin kara maanta yani uma baahnid inaad in badan dawakto waxaad u baahantahay intaad halkaad tagto inaad ku dhufato waxaa lamid a maanta waxa laga yaaba inaad garan weydo war xadiidka kan ibnu xajar halkuu ku sharxay bukhaari baadba kasoo weydayay de masharxa ibnu xajar baad soo helaysa hadda ibnu xajar laftiisu xadiidkii tobanka meelood loo googooyey meel kamiduu sharxaa inta kalena wuu ixaaleeyaa ama wuu ka boodaa xadiiska baad soo maraysaa waxba kamuu sheegin meel kalead ku aragtay waxba kamuu sheegin sho waxaa laga yaaba kitaabu shahaadaat markuu marayuu sii sharxay xadiisku marka xagga hore kusoo sharxay mar dambe kugu soo celin maayo wuxuu ku leeya anigii meeleblaayo kugu soo sharxay uu ka tegey sitaasi ay u fududaato waxaad tegi maktabaadka islaamiga mid kamid a fatxulbaarigaad la soo bixi fatxulbaariga dhexdiisa ka search garee fatxulbaariga dhexdiisa markaad ka search garayso wuxuu kuu sheegaya xadiidkani inta meeloodo fatxika kaga yaalo iyo shuraaxdii uu sheekhu ka qoray intaasumaad goosan kartaa iyo markaa akrii kartaa halkaa xadiis iyo wixii uu sheekhu ka sheegay oo dhan ayaad isku ururin kartaa ayaad tegi kartaa idan waxaan leenahay serge injiniskani waxay fudaydiyeen maado kasta aad u baahato inaad heli karto dhanka qaarkood way adkeeyeen baabay yidhahdaan masaa'ilka qaarkood oo waxay yidhaahdaan cilmigu yaraantiisuna waa dhib bay yidhahdaan badnidiisuna waa dhib bay yidhahdaan yani waxaa laga yaabaa inaad lafduqaad ku qorto googleka aad dabeetana tidhaahdo search oo u dirto oo ku yidhahdo boqol iyo soddon kun oo meelood baan kasoo helay xaggaad raaci lagu yidhahdo boqol iyo soddon kun baa laga soo helay yani tiro badnidu waxbay dhiftaa haddii aanad adigu si fiican u garanaynin xaggaad u socotay laakiin markay tahay axaadiista in intan adigu khayr baad kaga dhargisa saas daraaddeed waxaan leeyahay kutub alatraaf baa jira oo culammadeenii hore qortay oo ah xadiidka daraf ka mida un haddaad xasuusato tuxfat alashraafkii oo kale ibnu xajar ama kii qolada kasii horeysa qorte mizi ama waa kutub aada darfi xadiidkaasi un markaad heshay isagaa kuu sheegaya xadiidku meeluhu kusoo arooray iyo meelaha uu ku yaalo laakiin haddaad ku waaweydo serginjinkaaga kugu filano meelun kamida websiteka islaamiga gaar ahaan ku waawaawey tag ama gogalka caadigaa tag ama waxaad gashaa suldan dot org arabic marka aad gasho xagga ugu sarreysa inta badan idinku mukhtasarada iyo mufakarada uma gashaane wax badan kuwaasi ma sheegaane waxaad gashaa bawaaxistu kay ku qorantay bawaaxistu waxa weeyaan islamic websiteska jira ee waaweyne la yaqaano search injiniskooda yaryar buu soo ururiyo meel qura isugu wada keenay markaa lafdi qura oo aan sito masalan mawduucu sidqi baan sitaa waxaan tegay safxat albawaaxis safxat albawaaxis markaan tago waxaa laga yaabaa in konton baaboo kale nooc inay ku qoran tahay yacni konton link oo kala gedisan website konton kaba waan ku dhejinaya base base base base base baan leeyahay konton kaba waan u diraya wuxuu isoo siin karaa asid wax kitaab oo caalamulislaami laga qoro net ku jira hadday jiraan kutubtii o dhan wuu ii taxaya wax muxaadaro oo laga jeediyay hadday jiraan muxaadaraadkii o dhan wuu ii taxaya wax maqaaloo laga qoray hadday jirto maqaaladii o dhan way taxaya wax kutubtii hore iyo maraajicdii hore ku jirto o dhan hadday jiraan way taxaya intaa haddaad hesho mi aad muxaadaray karayn inaad daris akri karayn yacni mawduucu sidqi markaa tagtay haddii aad serginjinka oo quran garanaysid oo aad intaad ku dhedherjiso markaasi aad tidhaahdo baadidon baadidon baadidon baadidon aad tidhaahdo wuxuu ku siinayaa wixii oo dhan masalan waxaa laga yaabaa inaad u baahdo marka haddii mid la yidhaha kitaab akri akri kari maayo warwad akri karaysaa saad u akri karaysaa waxaan ku leeyahay internetkaagun tag masalan islam way dot com haddaad tagto soddon kun oo cajladood baa ku jira thirty thousand lectures baa ku jira thirty thousand lectureska masalan waxaa ka mid ah intii ugu badnayd wixii uu akriyey masalan ibnu cuthaymiin kitaab uu akriyey oo dhan ibnu cuthaymiin bukhaari uu akriyey ajrumiyuu akriyey alfiyuu akriyey caqiiduu akriyey wixii uu daraasad meeshiisa ka dhigi jiro o dhan kutubtoodii baa ku jira haddii lagu yidhaahdo ajrumiyaha dadka u dhig dee tag oo ibnu cuthaymiin intaad kasoo dhegeysatay miyaad gudbin karaynin haddaad wax kaloo badan garan weydo intaad soo dhegaysatoun maanta miyaad adiguna caawa gudbin karaynin mujarad darskii isagaa akrinaya arday buu leeyahay akri ardaygii baa akrinaya xataa alfaada luqada baa la saxayaa sida kitaabka uu inaan uu ku gafin kaa kordhi kaa hoos dhig sidaa wad waa ka xarakaysa kitaabkaaga haddaad doonayso sheeku siduu akriyey kadibna sharaxa dhegeyso waa wax iska fudud idan waxaan uga jeedaa haddaad internet in yar uun isticmaali karaysid maanta fanni aanad baran karin ma jirto sheekh masaajidkani u baahanyana ma jire raggan halkan wada fadhiyo dham waa culumo caawa laga bilaabo idan waa inaan la odhan ramadaantii sheekh baa la daydaeyey iyo sheekh baa la baadi doonayay waayo haddaad search injinka un iyo sida looga faa'iidaysto qura aad fahmi karayso waxaad helaysaa mawduuc kastoo aad u baahan tahay wixii maqaal laga qoray wixii kutub laga qoray wixii kitaab laga qoray waxaa laga yaabaa kutubta ku jirta inay ka badan tahay maktabad kastoo maanta meel ku taalo aad tagto maktabad kastoo meel kaal tagto intaa kadib mas'alaaba kugu dabarogantay sheekhi sidii u sharxay baad fahmi weyday ama kitaabku sida ay ugu taallay iyo sidii berigii hore sheekhaagii hore kugu soo akriyay baad yaro khilaaftay nin walba waxba isaga yaro guntan marka waxaa laga yaabaa kale siduu u akriyay iyo sidii wadaadkii hore kugu soo mariyey inay isyaro khilaafaan maxaad samayn kartaa laba halba waad samayn kartaa inaad muntadayaadka tagto website kasta muntaduu leeyahy muntadu waa forumska waxaan loo yaqaano muntadahaasi masalan ahlu tafsiirku muntaday leeyihin ahlu tafsiir waxaa markaa muntadaha ku jira ragga tulaabulcilmiga ee cilmiga tafsiirka ku takhasusay ama baxsiya ama kutub ka baadha ama masaa'il baadha ama aayadba wax kasta ha ka baadhaan ayaa ku jira iyagaad ugu qoraysaa uun fadlan masalada caynkaa ee caynkaasa ciddii wax laga qoray haysa iisoo gudbi barri baad helaysaa jawaabtu iyadoo muntadihii ku jirto ama hadday jirto wax kitaabo masaladaa xalilayaabaad leeyahy fadlan iisoo gudbiya waxaa lagu leeyahay ibnu xajar waa ka kitaabkiisa hebel la yidhahdo masalada halkaa iyo halkaa ku sharxay muqniguna waa ka halkaa ku sharxay labadaa ugu noqo madaantii baa lagu siinaya aad masalada ka helaya ama waxaa lagu leeyahy risaale cilmiya jaamiciyo hebel qoray baa jira maalin dhow baanu soo guurinayna annaga kugu soo dhejinayna meesha besug idan muntadaha haddaad gasho si caadiya haddaanad muntadaha gelin ee aada websiteka linkiska qura jooga aada gasho meel baa jirta ay ku qoran tahay culamada maanta mucaasiriinta inta ugu badan le emailadooda o dhan direct weydii masaladaada intaad qorato waxaa tiraa shekh masalada caynkaa iyo caynkaasi taasi say isu waafaqayaan ama masalada maxaa laga sheegay waa direct email markaas isaga ka sug jawaabtiisa inuu kuusoo diro idan waxaan leeyahay haddii aad in yar un isticmaali karayso internet maanta maraajicu ma baahnid waxaa kaloo dee intaa dheer haddaad haysato kuwan electronicskaana yani dee c d yadan iyo waa waxaa laga yaaba c d yaraad boqol dollar soo siisatay oo saddex kun oo kitaab ku jiraan inaad helayso hal c d ama saddex c d o yarra wada socda oo ay ku jiraan saddex kun oo kitaab dee saddex kun oo kitaab hadda saddex kun oo majaladood maaha waa saddex kun oo kitaab waxaa laga yaaba kitaab waliba inuu noqdo maxay shan iyo toban majalo sideed iyo toban majalo sagaal iyo toban majalo inuu noqdo waxaana laga yaaba weliba serginjin yarna ama serge directory yar iyo wax yarina inay la socdaan oo aad kasii dhex baari karto saddex kun oo kitaab oo hal c d ya haddaad internet xataa gurigaaga oo aanu lahayn waxaa kugu filan maxay hal c d yaroo aad ka duubato haddii kale meelaha iyagoo bilaasha ee lagu soo duubo mun muntadayaadka ha noqdo ama maktabaadka ha noqdaan waxaa laga yaaba website kasta inuu maktabad leeyahy maktabad maqruu ah iyo mid masmuuca inuu labadaba leeyahy mid kitaabadiiya iyo mid eh, culamo akrinayso ta akhriska iskaba dhaaf wakti badan bay kaa rabtaa laakiin kuwan maqruuca dee waad eh, download un dhe waxaad doontaad download garaysan kartaa meel ku urursan kartaa haddaad kitaab dhigayso ama fanna dhigayso ajrumiye haddaad dhigayso gal internetka ajrumiye wixii laga qoray ama laga sheegay oo dhan soo download garayso maalma intaad doonayso caalim misri iyo mid yemani iyo mid soomaaliyaba waad helaysaa oo ajrumiye sharxaya intaba waad soo helaysaa idan waxaa fudud waxaan leeyahay markaa nin oslo maanta jooga oo wadaad ah oo af carabi yar qorqori karaya oo qur-aan iyo xadiis akri karaya oo aan wax jeedin karayn ma jiro waa nin isyeelyeelaya nimaan sheekh noqon karaynina ma jire dee nacsinimada halaiska daayo dadka waxaa loo sheego Ee, waxa aan tilmaamayo waxa weeyaan bal tekniikiisi in aan idiin tilmaamo baalka internetkuna inuu buuxo cumuumanna fikraddii caamkii aad taqaaneen saysis ama lecture ama waxaa sida loo qoro hadday tahay waxaynu inagu isticmaalaynay qur-aan iyo xadiis iyo aqwaali culamaana de waynu sheegnay meelihii laga noqon lahaa marka waxaan rajaynayaa nin walowba inaad xer samaysato cilmiguna nadariyaadka waxba kuma aha yani imika waxa laga yaaba inaynu isla wada fahamnay waxaasi garanay laakiin practicalku xoogaa sucuubaada buu iska leeyahy maadaama uu sucuubaad leeyahy mumaarasu kaaga baahan yahay yani waxaa laga yaabaa imika inaynu ru'usul aqlaamkii o dhan isla fahamnay aad garan karto siaad mawduuca u diyaarin kari lahayd laakiin tijaabi ha ku daynin sida tani mar kastoo aad tijaabiso aada wado oo aad deris cusub dhigto war cid kale aad ku barataan haddaa weydaan islaamihiina ku barta maalin walba islaamta deris ujeedi wa islaamihii baanu haysana adan baa haysaane islaamiydan waxba usheegin baa sooda haysataan maalin kasta deris usheediya habeen kasta hal deris udhig oo calalaqal adigu aad waxaaga ku baadhanayso marka waxaan uga jeedaa un xerna la waayi maayo cid wax kaa dhegaysata dee uun in wax la tijaabiyo inaad xataa adigu qorato oo adigu aad ka barato waxaan diyaarsataa aday ku anfacaysaa idan waxaan leenahay wadaadku wuxuu kaloo sii sheegay haddii loo baahan yahay gabayo iyo meelihii gabayga laga baadhi lahaa idinku dee gabay carbeedna u baadhi maysaan gabay soomaalina malaha cid badani ma garan mayse inahaasaynu iskaga soo koobaynaa wallahu aclam wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah